بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال المؤلف رحمه الله وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعيته وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما وكل حكم دائر حكم والبا دائر ومدك وريغا مع علته علديسا نعيدة وهي علدنا التي واتي قد أوجبت لشرعيته شرعية ذا مدي واجب سوى مصغر مساسا مسألتنا مسخوة
يفعل بعض
طيب لبدا مريد ومسخوة عن كل قرية أوصل علينا إن شاء الله هو اللي سكوا فقصين آخرين أورد kuwa la isku waafaqsan yahay akhriyayna marka hore waa yahay wuxuu yidhi sheekhu marka wa kullu xukmin daa'irun maca cillatihi xukun walba waa midkii ku wareegaya maca cillatihi waya allatii qad awjabat lisharciyatihi waxaan kusoo geli jirnay kitaabkii ahaa manduumat alqawaacid alfiqhiya meeshaan wuxuu sheikhu u warramay wax ku saabsan xukun walba oo axkaamta ka mid ah cillada sababteed xukunka loo sharciyeeyey in xukunku uu ku dul wareegaa haddii cilladaas la helana xukunka in la helaayo haddii cilladaas la waayana xukunka in la weynaayo diintuna kulligeed waxay ku dhisan tahay cillooyin iyo asbaab xukun walba oo axkaamta ka mid ah wax walba oo la xarimay waxaa loo xarimay sabab iyo asbaabta wax ka mid a sabab asbaabta ka mid a ama asbaabta wax ka mid a ayaa loo xarimay shay kasta oo la waajibiyana sababu leeyahay cillow leeyahay cilladaasu marka waxaa suurtagal ah inay tahay macluumatun lana waxaa kaloo suurtagal ah inay tahay hayru macluumatin lanaa cilooyinkuna saasay u qaybsamaan macluumatun lanaa iyo wagayru macluumatin lanaa ayaa cilladu asalka u qaybsamee wax annagu aan naqaano haddaan bani aadam oo bani aadamku ay fahmi karaan shaygan maxaa loola jeedaa xikmadda loo sharciyey waa maxay wax la fahmi karaa jira oo bani aadamka caqligooda uu gaaray iyo wax kale oo bani aadamka caqligooda uusa gaarin shaygaas bini aadamka caqligiisu uusa gaarin inay ogaadaan xikmaddii laga lahay shaygan sharciyeyntiisa waxaa nagu waajiba inaan aaminno shaygan ilaahay markau sharciyeynayo subxaana wa tacaala inuu cillad u sharciyeeyey haddaan rabno cilladaas annagu aan aqoon weyne cilladuna sida sheikhuba uu sheegay iyo mualifku sharaxa ku sheegay alcilة hiy اlati shurica اlxukm lأjliha w waa masaladii xukunka loo sharciyeeyey ayada darteed loo sharciyeeyey xukunka masaladii ayada darteed loo sharciyeeyey ayaa waxaa la yidhaha cilada tusaale ahaan gacanta midigta ah calaacasheeda mararka qaara waxaa laga yaabaa dadka qaar inay waajibto in la jaro xukunkaas qaciga ahoo gacanta midigta qofka in laga gooyo ah cillow leeyahay cillada u leeyahay waa maxay waa asariqa waa tuugnimada tuugnimada waa cilladuna waxay u qaybsantaa laba qaybood mansuusun calayha iyo mustanbada mansuusun calayha iyo mustanbada cilooyinka qaar ka mid a axkaamta qaar ka mid a cilooyinkooda kitaabka qur-aanka lagu sheegay ama sunnada nabiga lagu sheegay calayhi salaatu wasalaam cilada xukunkaas loo sharciyeeyey ama kitaabkaa sheegay ama sunnada nabigaa sheegtay calayhi salaatu wasalaam xukunkaas oo kale ciladiisu waa cilo la caddeeye waayo oo sharciga lagu caddeeyey mid kale waa mustanbata sharciga kuma cadda laakiin waxaa laga fahmay aayadaha iyo axaadiistaa laga fahmay iyo xukunkaa laga fahmay middaas mustanbadada ah tusaalaheeda waxaa ah khamrada oo kale waa la xarimay cillada khamrada loo xarimana culammadu waxay dhaheen waxa waaye oo istimbaad ay ku keeneen inay tahay sarqaanka qofka uu sarqaamayo oo uu ku daroogoobayo saa darteed wax walba oo sarqaaniyo qofka oo daroogeeya waxaa la leeyaha waa waa khamro sheekhu marka wuxuu yidhi xukun walba oo axkaamta ka mid ah cillada isagu uu leeyahay ayaa xukun ku wareegaa cilladu markay joogtana xukunku waa joogaa cillada meeshii laga waayana xukunka waa laga weynaa tusaale ahaan gacangoynta tug- tugnida darteed gacanta loo gooyo ma imaan karto ayadan tugnida meesha aysa helin markii tugnida timaadana gacangoyntii waa imaanay haddii tugnida timaado qofu waxado oo intii xadki intii lagu goynaayo qofka gacantiisa wax leeg qofku hadduu xado gacantii waa la goynaa haddii qofku uusan intaas xadinna gacantii waa badbaadi sidoo kale takliifku waa cillo oo cillo u yahay qofkan mukalafka ah in wax lagu waajibiyo iyo in wax laga xarimo qofka wax lagu waajibiyo waxna laga xarimaayo waa qofka mukalafka ah oo mudan in la xisaabtamo laakiin marfuuculqalamka ma aha takliifkaas meel walba u joogo waa la helaa qofkan wixii takliifka ka dhalanaya waa la helaa xukun ah oo ah in wax laga wa- lagu waajibiyo waxna laga xarimo mar walba oo takliifka la waayana xukunkaas waa la waayaaho oo haddii takliifka la waayo waxna la isku waajibi maayo waxna la iska xarimi maayo canug yar waxna waajib kuma aha waxna xaaraam kama ah qof waalan wax waajib kuma aha waxna xaaraam kama aha khamrada oo kale cilladeedu waa sarqaannimada yani waxaa khamro la yidhaahdaa dhibka khamradu waa inuu qofku uu sarqaamaayo kadibna hadalla xun uu leeyahay afcaal xun uu samaynaayo dikrigii ilaahi subxaanahu wa tacaala uu ka tagaa diintii ilaahay uu ka jeesanaa fasaad iyo xumaana uu samaynaa baqdaa iyo shaxnaa dadka muslimiinta inay dhex dhigay waa cilladeedu wax walbo marka sababtaas laga helo waa khamraa la leeyahay taxriimkiina waa imaana wax walbo cilladaas laga helo xukunkii waa xaadir meel walbo cilladaas laga helo meel walbo cilladaas laga waayana xukunkii waa qaa'ib waa maqan yahay wax walba oo wax daroobeeya waa khamraan leenaha waa xaaraam ama ha la cabo ama ha la uriyo ankee ama ha la isku duro ama wax qallalan ha noqdeen ama wax qoyan ha noqdeen wax macaan ha noqdeen wax xaraar ha noqdeen marba haddii waxaanu ay qofka sarqaaminayaan waxaan leenahay xukunkii khamrada laga dejiye oo taxriimka ah meeshaas waa xaadir haddii la waayo arrintii saas heedu cilladii meesha ka suusho oo shayga uusan waxba sarqaaminaynin khamrada haddii la rabaa lagu magacaabe khamro maahanaan leenahay alxukmu waxay dhahaan culimmadu yaduuru maca cillatihi wujuudan wa cadaman saasay calaa'idada inta badan culimmadu ka cabiraan qaacidadan sheikhu meeshaan ku sheegay oo waxay leeyihiin alxukmu yaduuru maca cillatihi wujuudan wa cadaman xukunku wuxuu ku wareegaa maca cillati wujuudan wa cadaman cillada haddii la helo xukunkii waa la helaa cillada haddii la waayana xukunkii waa la weynaa العز بن عبد السلام شيخ الإله رحمة الله عليه سلطان العلماء وحليه الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها سيدا أصل كهو أن أحكام تكسوشو علوين كودو علوين كأحكام تمركي زولان حكم والبع الذي يسول مركي تعالى أي حكم كله هلا وهو رباعة هذا xukunkaas markuu zuulana cilladaas markay zuushana xukunkaas waa zuulay qawaaciddan soo marna waxaa ka mid ah almashaqatu tajribu ataysiir mashaqadu waxay soo jiidaa fududaynta mashaqada meeshii lagu arko mashaqa meeshay timaado dhib yimaado fududayntiina waa la helaa mashaqada meel walboo la waayana xukunkii fududaynta ama la helaa mase la heli maayo la heli maayo waa la weynaa qofkii ramadaanka soomi kara musaafirna aan ahayn soonkii waa laga rabaa hadduu soomi waayana mashaqadiyaa meesha taallo soonkii markaas waajib kuma aha qofkii istaa ku tukan waaya almashaqatu tajribu taysiira leeyaho fadhiga iskaga tukaan leeyahay iyo jiif waxa uu wado haddii laakiin awood la-aantii meesha laga waayo xukunkii ahaa fududaynta meesha imaa uu maayo marka alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wa cadaman saasay dhahaan culammadu mararka qaar waxaa laga yaabaa cillooyinka qaar ka mid ah oo shaygan cillada u ah iyadoo cilladii ay maqan tahay in xukunkii la helo waa suurtagal laakiin waa goormay waa haddii cilladu ay mustanbado tahay cilladuna ay tahay cillo la isku khilaafay waxaa suurtagal ah culammada qaar ka midu sheegaan inay saas ku cilleeyaan si ashyaada kamid ay ku cilleeyaan culummo kalena ay si kale ku cilleeyaan aa suurtagal ah marka culammada qaar ka mida agtooda waxaa laga yaabaa cilladii sheegaan ay ku cileeyeen inay maanta waayaan xukunkiina ay ridaan yani xukunkiina aysan ridin meesha kuwo kale ay cilladii ay ku cileeyeen ayagu ay arkayaan oo waa taalla ay leeyihiin kadibna ay xukunka ridaan tusaale ahaanna burka oo kale waa shay ribowiyo ribaa gasha laakiin cilladu waa maxay markay joogto waa la isku khilaafsan yahay qolaha waxay leedahay waa cunitaanka shay inuu yahay shay la cuno inuu yahay shay matcuuma inuu yahay waxay leeyihin marka shay walba oo matcuum ah riba waa geli ay leeyihin kuwaas kuwo kale waxay leeyihiin ma ahana shaygaan waa inuu yahay shay la beego shay walba oo la beego waxay leeyihin marka riba waa geli shay walba oo la beego riba waa geli marka waxaa laga yaabaa inay suuradaha laga helo suuradaha isku khilaafsan yihiin qoladii beega cillada ka dhigiis shay matcuum ah oo aan la beegin markay arkaan waxay leeyihiin xukunkii ribada ay ma gelinayaan meesha kuwihii madcuum walba ribo gelinaayay ay leeyihiin xukunkii waa soo degaa markaan khilaafkuna wuxuu ka dhashay isku khilaafkii markii hore la isku khilaafay shaygan iyo xukunkan cilladiisa mararka qaarna waxaa suurtagal ah xukunku isagoo hal xukun ah inuu cillado fara badan leeyahay suurtagal ah cillado fara badan inuu leeyahay cilladahaas faraha badan mid ka mid aha maqnaa karta mid kalea joogi karta marka mid waa maqnaa kartaa mid kalena waa joogi kartaa oo cilladihii ka mid a marka haddaad cilladihii qaar ka mid a weydo ha isdhihin xukunkan hadduu cillado badan leeyahay hal cillo cillooyin ka midna aad weydo xukunkaanu ma dhici karo ha dhihin waxaa suurtagala cillo kale oo xukunka sababi kartaa inuu maanta xaadirta sida weysada waxaa buriyoo kale kaadidu waa buridaa maalan saxaraduna waa buridaa markaasaa waxaad raadiday keliya kaadiyaad raadido waxaad tidhi maadaama qofkan uusa kaadin weysadiisii ma burinaad tidhi xukunka weyse buriska marka hore waxaa kaa khaldan hal cillo inuusan lahayn hal cillo ma leh wuxuu leeyahay cillooyin fara badan waxaa laga yaabaa hadduuse qofkaanu kaadin wax kaloo weysadu ku burto in qofkaanu la yimi mararka qaarna culamada qaar waxay sheegaan waxyaabo cilladoodii aysan hadda jirin laakiin sharcigu uu baaqi yeelay arrintaasna waxay ku miaaliyaan ruclaha markii la xaji tago kacbada hareeraheeda lagu ruclaynaayo oo tawaafka qaar ka mida waxaa ku jira rucla ku jira iyo itibaaca muruqa la bannayna muruqa midig la bannayna go-ana hoosa laga marina lana ruclayna cillow lahaa cilladiisu maxay ahayd cilladiisu waxay ahayd waagii maka ay haysteen kufaaru quraysh nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisuna magaalada madiine ay deganaayeen ayaa gaaladii waxaa yimid magaaladii madiine waaa magaaladii maka waxaa soo xajiyey oo xaramkii yimid dadkii muslimiinta ahay markaasna nabigu lama socon calayhi salaatu wasalaam quraysha waxay ku sheekaysteen inay imaan doonaan dad weyd ah oo caata ah oo duumadii iyo malaariyadii iyo xanuunkii magaalada madiina ou halakeeyey oo aad u tabadaran si marka iyaga loogu boodo qaawiyo aa arrintan loo sameeyey si loo tuso dadka ay maleeyaan inay weydoobeen oo caatoobeen oo ay duruufaysan yihin inaysan duruufaysnayn dadkuna waa col waa colaa la yahaye in xoogaa loo gaadabuuraa la rabay gaadabuur dartiisaana saas loo yeelay ciladii loo sharciyey saasay hebaale ciladii maanta waa suushe see makaba gaala ma haysateen sanadii sanadaas ku xigtay wax yar kadibba wax yar kadibba dhowr sano kadibba gaaladii waa laga qabsaday marka nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu xajiyey maka oo kacbada u tegey ayadoo gaalo lagala wareegay ciladii nuucaan ahaydna ay suushay oo gaadabuurka ahayd haddana waa sameeyey calayhi salaatu wasalaam ilaa yowmina haadana waa la sameeya ilaa yowmina haadana waa la sameeya waxyaabaha laga soo reebo qaacidadaanay ka mid tahay meeshaas alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wa cadaman wa haaliban marka haaliban waa yadu wuxuu yihi sheikhu marka wakullu xukmin xukun walba daa'irun waa midkii wareegaya maca cilatihi ciladiisa maceeda wahiya ciladuna allatii waa tii qad awjabat waajibiday lisharciyatihi xukunka sharcinimadiisaba ciladu waa tii waajibisay oo sheikhu waa ka yidhi alcilatu hiya alatii shurica alxukmu liajliha wakullu sharطin laazimu lilcaaqidi fi lbayci wاlnikaaxi wاlmaqaasidi wakullu sharطin shardi walba laazimun waa kii laazimaya lilcaaqidi midka caaqidka oo wax gunta ah fi lbayci bayca dhexdiisa iyo wanikaax iyo nikaaxa iyo walmaqaasidi iyo waxyaabaha loo qasdaa oo dhan ilaa shuruudan shuruud mooye xallalad xalaalayda muxaraman shay muxaram oo xaaraam ah ow cagsahu ama kaas cagsigiis mooye fa baailaatun shuruudaas waa baailaat ee faclama ogaaw meesha wuxuu uga warramay shiikhu wax ku saabsan shuruuda lagu ballamo oo dadku ku ballamaan oofinta la oofiyo arrintaasoo asalkeedu waa mashruuc maxaa yeelay waa ballan la galay oo dad ay galeen ballanka dadku ay galeenna waxaa la rabaa inay fuliyaan nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam almuslimuuna calaa shuruudihim muslimiintu shuruuddooda inay oofiyaana la rabaa oo shuruuddooda ku sugnaadaan sidoo kale ilaahi subxaana wa tacaala ballanka waa u adkeeyey oofintiisa waxa ku saabsan wa owfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uulana ilah ilaahi subxaana wa tacaala war ballanka oofiya oo fuliya maxaa yeeley ballanku waa mid la isweydiinaayo yaa ayuha aladiina aamanuu owfuu bilcuquudi war ballamada fuliya dadka mu'miniinta ahow ayaa ilah ilaahi subxaana wa tacaala sidoo kale calaamadaha munaafiqiinta waxaa ka mid ah waidaa caahada adara nabigu alayh salaatu wasalaam waa ballan furaa munaafiqu dadka ballamada furaahe oo ballamada buriyaahe waxaa ku waxay ku sifaysan yihiin calaamad calaamadaha munaafiqiinta ka mid a marka ballamada waa in la fuliyo asalka marka wixii shuruud ah oo dadka wax kala gadanaa ama caqdiga iyo waxyaabaha la midkaa kala gelaya ay isku shardiyaan asalku waa in la fuliyo waxaa kaloo ka mid a adilada daliilka u ah shuruuda hadday tahay shuruud fiican in la fuliyo xadiiskii saxiixayn ku yaallay oo nabigu yihi calayh isalaatu wasalaam ina axaqa shuruudi an yuufaa bihi ma staxlaltum bihi alfuruuj ina axaqa shuruudi shuruudda waxa ugu xaqnimada badan an yuufaa bihi in la fuliyo oo la oofiyo ma staxlaltum bihi alfuruuja waa wixii aad ku xalaashateen furuujta aad ku xalaashateen waayahay shuruuddu marka laba shardiya uun u qaybsamayaan laba qaybood ay u qaybsamayaan shuruuddu labada qaybood qaybta koowaad waa shardun laa yukhaalifu kitaab allah shardun laa yukhaalifu kitaab allah walaa sunnata rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam fa hada laazimun lilcaaqidi waa shardi kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam aan khilaafsanayn waa laazimun lilcaaqidi qofkii wax kala gadanaa ama dadka wax kala gadanaya wixii wax guntaaya hadday shuruuddaas ku xidhaan shuruuddaas waa inay fuliyaan shardiga labaad waa shardun khaalafa kitaab allah shardun khaalafa kitaab allah wa shardigaas waxaa tidhahdaa fahuwa baatilun wain kaana miata sharطin fahuwa baatilun shardigaasi wain kaana miata sharطin lafulmaa shardigaas waa baatil miata shardin iyo boqol shardiba hadduu raba ha noqdeen nabiguna calayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi kullu sharطin laysa fii kitaab illah fahuwa bailun wain kaana miata sharطin kullu sharطin laysa fii kitaab illah fahuwa baatilun wain kaana miata sharطin shardi walba oon kitaabka ilaahay ku sugnaanin oon ilaahay uusan raalli ka ahayn waa baatil boqol shardi ba hadduu raba ha noqdo iyo boqolaale boqolku shardi maaha inta labaad leekaabaa laga wadaa waayahay shuruuddaas marka faasidada ah saddexay u qaybsantaa ashuruud alfaasida alaaatu anwaacin nawcun yunaafi maqsuud alcaqdi waa midka koobaad nawcun yunaafi maqsuud alcaqdi caqdiga iyo heshiiska la galaaba waa shay anfinaaba midka koobaad kaman ishtaraطa cadama waط'i الزawjati كمن اشترط عدم وطء الزوجة شروط فاسدة شرط كوبات شروط فاسدة نوعية يسدح على نوع كوبات ونوع ينافي مقصود العقد يعني عقد يشيسك لقلاي وأما بيعها أما نكاحها مقصودك لقلها هذا shardi meesha ka saaraayo waa tusaale ahaan nin weli yahaa wuxuu nin gabadhiisa uu gabadhiisa ku nikaaxay waa kugu nikaaxaa uu yidhi laakiin bishardi waxaan kugula nikaaxinaa inaada gabadhaas marada ka faydin ooda taaban shardigaasaan kugula nikaaxaa uu maqsuudkii gabadhaa loo guursayo muxuu ahaa qasadkii loo guursayo intaasuu ahaa qasadkii marka meesha uu ka saara shardigaana meesha ka saaraa shardigaas waa baatil marka shardigaas waa baatil waxaa la mid ah oo beeca ka mid ah in la yidhaahdo daartan waan kaa iibshay daaruu leeyahay ninaa u yimi daartuu raba inuu ka iibsado waa kaa iibiyo yidhi laakiin bishard waa inaada ku intifaacaynin daarta daarta inaada ku intifaacayn ma gala kartid ma ibay kartid ma soo degi kartid cid ma degsan kartid waxaasu shardi saxiixa mid ah maqsuudka qofka aanu daarta u gadaayo waa maxay isagu inuu ku intifaaca maanayn shardigaas waa baatil culamada qaarna waxayba dhahaan caqdigu maba guntan maayo saas hadday dhacdo macnaheedu waa diidmo saasaa laga wadaa macnaheedu waa diidmaa laga wadaa shardigu marka maba guntan yani caqdigu maba guntan maayo caqdiga iyo beecu iyo nikaaxu maba guntan maayo gabadhaas ma nikaaxsanayso gurigaasuna ma gad maayo shardigaasuna waa shardi baatil ah nooca labaad nawcun yunaafi maqsuud الshaarici nawcun yunaafi maqsuud الshaarici kaاshtiraaط اlwaliyi kaاshtiraaط اlwalaa'i لغير المعتق كاشتراط الولاء لغير المعتق نوع اللباد waxaan yidhi waa نوع ينافي مقصود الشارع نوع labaad oo ka mid a anwaacda shuruuda faasidada ah waa نوع ينافي مقصود الشارع شhaarica maqsuudkiisii iyo شharciga maqsuudkiisii iyo dantiisii ayuu khilaafsan yahay kاshtiraaط اlwalaaء ligayri اlmuctiqi qofka qof xoreeya wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo alwalaa oo qofkaas ku leeyahay sharcigu qofkaas uu siiya walaha walahuna waa nooc waa wax la mida nasabka oo kale sida nasabka aan loo hibaynin oon loo gadin ayaan asagana loo hibay karin loona gadi karin qof addoona haddaad xoreydo qof addoona haddaad xoreydana walahaas waa ad leedahay adaa iska leh marka noocaasoo kalena haddii uu yahay shardigu shardi noocaas oo kale ah oo qof ay tihaahdo qofkan waa ku xoraynaa bishardi laakiin waxaan kugu xoraynaa walahaada inaan aha qofkii xorayda ayadaa walaha iska leh laakiin qofkaa wuxuu yidhi addoonkiisu wuxuu yidhi haddii aad lacag ii keento ood naftaada iga gadato xoraa tahay uu yidhi ogaaw addoonkaas waxaa xoreeyay xaqiiqatan qofkii lacagta bixiya kii addoonka markii hore lahayo hadda addoonka gadaya wuxuu yidhi waxaad si ogaataa markaad lacagta keento walahaada in anigu iska yeelanayo ogaaw lacagtiina inuu cunow rabaa welihiina inuu qaatow rabaa sharci maaha marka waxaasu shardi baaqila waay qofkaas addoonkaa waxaa u bannaan inuu yidhaahdo sidii xilliga nabigaba dhacday oo bariiro ku dhacday radia allahu tacaala canha waxaa u bannaan inuu yidhaahdo walaha waa kuu ogolaa laakiin intaan iga ogolaaw haddii saasu dhacdo oo qofkaas la xoreeyo oo ay lacagtii shaqaydo ama qof kale ay lacagtii ka bixido qofkii lacagta ka bixday ayaa walaheeda iska yeelay qofkaas Xo- xornimadiina waa dhacaysaa xornimadiina waa dhace waayay kan saddexaad nawcun yatadamanu taxliila alxaraami aw taxriima alxalaali نوع يتضمن تحليل الحرام أو تحريم الحلال نوع سدحل ونوع يتضمن وحو كوبسنا تحليل الحرام شيء حرام إلا حلال من أجبرك سير ربا مركز وحو gabadha waa ku siinaa bishardi waxaan kugu siinaa hadda kadib inaana gar kugu arag garka aad muruq iska siido mar walba ood garxiir noqoto shardigaas maxaa ku jira shay xaaraam ah oo la xalaaleeyey shayga xaaraamta waa maxay waa garxiiridda shayga xaaraamta waa garxiiridda ama wuxuu yidhi gabadha waa ku siinaa bishardi laakiin gabadhu inay qaawnaato oo gabadha aysan dhar gashan oo dhar aada iga gelin gabadha oo laga asturin shardigaas waa macasna waa shardi faasid ah maxaa yeelay waxaa ku jira shardigan xarimid xalaalayn la xalaalaynayo shay ilaahay uu xarimay shay ilaahay uu xalaaleeyaa lagu xarimaa yacni shay ilaahay uu xarimaa lagu xalaaleynaa shay ilaahay uu xarimay ayaa lagu xalaaleynaa shardiga marka noocaas oo kale ah ansax maaha beecina waa guntan maaha yani be nikaaxi waa dhacaa laakiin shardiga laga tanaasula gerkaadana waa daysane gabadhaadaana daraad u gashane nikaaxuna waa dhacaa aw taxriim alxalaal ama waxaa koobs- koobsanaa taas cagsigeedu shay xalaala ayaa qofka laga xarimaa oo waxaa leeyahay gabadha waa ku siiyey guriga waa kaa gaday laakiin hadda kadib caanaha geelu waa kaa mamnuucoogaa bishardi caanaha geel inaad iska xarimto geel caanihiis meeshaad ku aragtaa isku dhamin daartana waa kaa iibiyey gabadhana waa kugu nikaaxshay bihaada shardigan kaaga iibiye daarta gabadhana kugula nikaaxshay shardigaas waa baatil maxaa yeelay shardigan waxaa lagu xarimaa oo lagu xaaraantinimeynaa shay ilaahay uu xalaaleeyey subxaanahu wa tacala caanaha geel waa xalaal tayiba waa tusaale ahaan waa tusaale ahaan shuruuddaas marka wixii ka soo hara oo dadka caqdiga iyo heshiisyada galahu ay isku shardiyaan waa in la fuliyo haddii caqdigaasu beec yahay iyo hadduu wax kale yahay iyo hadduu nikaax yahay iyo keyrku hadduu yahaba shuruuddaas in la fuliyaa asalka ah almuslimuuna calaa shuruudihim tusaalehaan qofaa guri kaa iibisay maruu guriga kaa iibinayo wuxuu ku yidhi bishardi gurigan waxaan kaaga iibinaa toban kun oo dollar laakiin bishardi waxa ah waa kaa iibiyo guriga laakiin bishardi waxa ah hal sano inaan guriga deganaado inaad ii ogolaato guriga hal sano inaan deganaado waa kaa ogolaaday hadduu yidhaahdo beecaas ee, na waa ansaxaa shardigiina in la fuliyo waa oo halkaas sano qof guriga waa deganaa karaa halkaas sano qof guriga waa deganaa karaa waxaa la mid inuu ku yihahdo geedkan waa kaa iibiyey geed timirka ah bishardi laakiin miraha ku yaalla inaan anugu ka goostaan kaaga iibiyey ama gabadhaan in guursanaa markaase waxay gabadhii tidhi ninka waa ogolahay ha laygu nikaaxsho laakiin bishardigan ku ogola oo shardigu waa maxay shardigaas waa lacag shan kun oo dollar ah inuu isiiyo ama uu dahab iigu gado shardigaasaa gabadhii welayada looga soo qaaday nina waxaa la yidhi maku aqbashay meherkeedii labaatanka dollar ahaa ama labaatanka riyaal ahaa ama labaatanka garaam ahaa iyo shardigaasoo shardi kale oo ah shan kun oo dollar inay kugu leedahay gabadhu markaasuu waa ku aqbalay waa ku aqbalay ninkaas maxaa ku waajiba meherkii ka sukow maxaa ku waajibay shardigaas waa ku waajibay shardigaas waa ku waajibay ama waxay tidhi ninaa gabar gabar ninku nikaaxsho wuxuu yidhi bishardi waxaan kugu nikaaxina inaad gabadha gurigu dhisto sidiina waa ku aqbalay shardigaas waa shardi oo gabadha farjigeedii ku xalaashade inuu fuliyo waaye xadiiskiiyaana daliilu ah ina xaqa shuruudi an yuufaa bihi ma staxlaltum bihi alfuruuj shardigaas wuxuu ah shay ku hortaagan u ah shardigaas waxaad iskaga wareejiday oo wixii shari- shardiga ka dambeeyey aad u burugtay inaad shardiga xambaaratay waa haddaad shardigii marka aad ka ba aad burido waxaad noqone qof khiyaano sameeyaad noqone intaad bannaanka joogto waxaad tidhahdaa beecaan kuma jiradhe beecaan shardigaas le kuma jiradhe waa kuu bannaantaha bannaan ka bax qofku qasba lama arkeen laakiin marka hore golo dallaalaayido kadibna aad soo jeesataa aad waa saxna maaha waana diin xumo almuslimuuna calaa shuruutihim baa lagaa rabaa ninaa gabar kugu nikaaxshay oo ku yidhi bishard waxaan gabadhan kugula nikaaxinaa deegaanka anigu aan deganahay gabadha inaad werigaa ka rarin hadhowbaad meel kale inaad ula baxsato damacday ma lagaa yeeraa almuslimuuna calaa shuruutihim gabadhaas haddii aada ballankaas fuli lahayn ama ballankaas hadaada qaadi lahayn ama shardigaas aada ku goyn lahayn lagumaba siiya markii hore marka horeba laguma siiya marka shardiga waa inaad iska fuliso wa shuruuddu marka dadka wax kala gadana ama caqdiga gala caqdigu noocuu raba ha ahaade heshiisyada gala shuruudda ay isku dhigaan hadday sahayn shuruuddii xaaraamta hadday sahayn oo dhibaatada keenaysa oo sharciga islaamka lagu diiday shuruuddaas asalkeedu waa in la fuliyo wa kullu shartin iyo shaykhu shardi walba laazimun waa midkii laasimaya oo qasab ku ah lilcaaqidi qofka heshiiska gala في البيع بيع دحيس وحي كسابسن هشيسك دلاية إيو والنكاح النكاح وحي كسابسن إيو والمقاسيدي إيو وحيابها اللي قصدا وحي ربان ها هذا يعني إلا شروط عن الشروط مويه انت كلا لازم وقفك عاقدك ويكون لازمية إلا شروط عن شروط مويه حللت حلال وذي محرما شيء محرم الغو حلالي الربو أو عكسه وما شيئا عكسه الشروط آه، لغو حرم الربو شيء حلال أه فباطلات marka shuruuda noocaan hi baatilaat waaye oo ama xalaal lagu xalaal xarima ama xaaraam lagu xalaalayna ee faclan ogow qof walbo alifta ku jirta faclamaana waa maxay waa alif al-idlaaq wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa a'lamu billahi at-tawfiq